yimaadeen haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka iyo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal maalmihii ugu dambeeyey ee sanadkiina dhaafay ee labada kun koob iyo labaatanka waxaa meel aad u sarraysa gaaray khilaaf mar kale soo kala dhex galay madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya khilaafkaas ayaa yimid kadib markii uu madaxweyne farmaajo uu sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare roble ra-iisul wasaaraha ayaa arrintaasi diiday oo ku tilmaamay marin habaabin lagu doonayo in lagu carqaladeeyo doorashada haddaba maxay tahay aragtida aqoon-yahanka soomaaliyeed ee khilaafka cusub maxaa ka dhalan kara xiriir miyaa ka dhexayn kara khilaafaadka siyaasadeed iyo dib u dhacyada arrimaha bulshada maxaase lagu xallin karaa arrintan waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ahaa doctor cali sheekh axmed oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed doctor cali wuxuu hadda madax ka yahay hay-adda cilmi baarista iyo daraasaadka bariga africa ee fadhigeedu yahay istanbul doctor cali soo dhowow walwal intee la eg ayuu idinku hayaa khilaafka cusub ee hadda ka taagan madaxda dowladda federaalk ah ee soomaaliya aada iyo aad baad u mahadsan tahay waxa way run ahaan ruux walba walwal iyo walbahaar iyo xanuun buu ku hayaa haddii lasoo ururiyo waxa weeye marka la fiiriyo khilaafaadka u dhexeeya madaxda dalka run ahaan waxay samaynaysaa hay-aadkii dowladda maadaama dadkaasi ay madax ka wada yihiin hay-aadkaas bay kala qaybinaysaa khatarta u weynna waa meeshaas waxaa khatar labaad ah waxay run ahaan ay ay dhaawac weyn u geysanaysaa oo aan isleeyahay way wiiqaysaa hay-aadkaas siday u dhisnaayeen iyo qaabkay u shaqaynayeen ayay wiiqaysaa si aad iyo aad u weyn haddii aan fiiriyo dhinaca kale dhibaataday keenayso waxa weeye kicin oo xasaasinimada qabiilku uu leeyahay ayay si weyn run ahaan ayay u kicinaysaa sababtoo ah markaad maanta dhegaysato bil walba oo khilaaf iyo maalin walba oo khilaaf yimaado social media markaad la socoto reerihii oo toos run ahaan looga hadlaayo oo le haddaan ree hebel nahay waan la diriraynaa waan qabsanaynaa hebel baan saa yeelaynaa taasina waxa waa khatar weyn oo qaabkii dowladnimadii bay dhaawac iyo u geysatay marka loo fiiriya marka waxay abuuri kartaa oo kale qodobka afraad run ahaan kalsooni xumo ee caalami ah ayay abuuraysaayo innaga dal waxaan nahay dibadda aad ugu tiirsan oo dadka saaxiibadeena iyo kuwa danta inaga lehay wax inaga dhexeeyaan intuba waxay jeclaan lahaayeen waxaana in si dhib yar uu ku dhammaado kalsooni xumadaasna run ahaan ee aad iyo aad ayay iyaduna dhibaato ayay u keenaysaa kalsooni xumadaasi waxay keentay already in kaalmooyinkii dibadda ka imaanayey oo wasaaradaheenna iyo mashaariicdeenna la siinayo caalamka uu ku bixinayay si kastaba ha ahaato inay badankoodii maanta istaageen oo sani iyo ziyaado ay taagan yihiin waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu khatar badan ee ka imaan kara marka lasoo ururiyo waa waxaas waaye
waa mahadsan tahay dhankii dhegeystayaasha ayaan jeclahay in aan horay ka galno maadaama dhegeystayaal badan ay su-aalna soo weydiiyeen dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo magacaygu waa cabdulaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay mid ka mid ah hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga ifo waxaan rabaa inaan weydiiyo aqoon-yahanka barnaamijkan martida ku ah waxaa dib u dhacay doorashooyinkii dalka taasoo dhalisay buuq badan maxaa sababay asalaamu calaykum waan si fiican baan u dhegaystay waan ku faraxsanahay meeshaad ka soo hadlayso dad badan oo soomaali ah oo sharaf layaa degan waan soo ziyaartay marka badan run ahaan markaan markaan fiirino qaabka doorashadaasi dib u dhaceeda iyo mashaakilka ka yimid aad bay u badan yihiin marka saas loo fiiriyo waxaa sababay baan anu isleeyahay distoorka dalkeenna oo dee lixdankii si uun oo disoor jira uu ahaa oo muddo dheer aan lagu dhaqmin oo in qaab loo bedelo la rabay ma dhammaystirma ma dhammaystirna taasina waxay abuurtay waxa ka dhexeeya gobollada iyo federaalka sentraalka iyo gobollada dowladaha ka dhisan waxa ka dhexeeya ma qeexna oo disoorkaasi si saxa uguma qeexna ma dhammaystirna taasi marka waxay keentay wixii xuquuq iyo wixii waajibaadahee labada daraf ka dhexeeyey in muran daa'ima uu ka socdo waana masalo aad iyo aad halis ugu cad dalka markii fiiri la yidhaahdo waxaan aniga ayaa ahayd inaan fuliyo ee adiga ma ahayn oo qodob cad oo maaragtay la cuskadana uusan jirin si loo kala bixi karana aysan jirin waa mid ka mida arrintaas run ahaan oo khatarteeda weyn ayay leedahay qodobka labaad waxaan is leeyahay waxaa kala aragti duwanaan ayaa jirta oo qaabka doorashada oo dad badan oo madaxii ay si u arkayaan kuwo kalena si kale u arkayaan aragtidaa kala duwanna waxay keentay muranka dheerarka badan ee run ahaan ayay keentay qodobka saddexaad waxaan is leeyahay faragelin shisheeye iyaduna way jirtaa sida dad badani oo soomaaliya ay rumaysan yihiin qodobka afraadna waxaan is leeyahay waxaan dhammaystirnayn weli shuruucdii dalka ee ku saabsanayd qadaheenna iyo maxkamaddii distooriga ahayd oo haddii dadku iskhilaafaan mathalan si caadi ah u kala bixin lahayd iyaduna ma dhammaystirna afartaa qodobaa waxaan is leeyahay sal ayay ka yihiin laakiin waxaa la rabaa markasta dadka soomaalidu inay aad u fahmaan marxalada inagu aan marayno oo dowladdeennu ay marayso dib u heshiisiin bay ka soo bilaabatay dowlad haddana maaragtay aan si rasmi loo ictiraafsana bay soo martay haddana waxay soo martay dowlad oo rasmi oo la ictiraafsan yahay hadda adduunka la geli karta qawaaniin laakiin haddana ma dhammaystirno oo dalka dhanna dowladdu sidii la rabay ugama taliso waxa weeye culaysyo badan ayaa jira saa daraaddeed isisaluug dadka madaxda dhexdooda yaallana ayaa salka ugu weyn run ahaan kaa inay doorasho dib u dhacdo dhaawac bayna waxay ku tahay ruux kastoo soomaali ah iyo saaxiibadeenna adduunkaba waa tahay dhegeystahaas si aad ayuu u mahadsan yahay doctor cali adiguna waa mahadsan tahay dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo magacaygu waa aqoon-yahan maxamuud cismaan cumar waxaan joogaa magaalada boosaaso doctor cali waxaan weydiin lahaa muranka siyaasadeed ee ka dhex taagan mas-uuliyiinta dalka maxay raad ah ay ku leeyihiin dhibta bulshada haysata maanta waa gartay kolley waxaan u malaynayaa siyaasiyiinta dalka muranka ka dhex taagan aad iyo aad run ahaan ayuu culays badan buu inagu wada leeyahay kulligeenba ma aha run ahaan meel gaar ah ma aha waxaan anu isleeyahay culayska ugu weyn oo muranka ka taagan mas-uuliyiinta dalka waa wax inagu wada dhacaya dhammaanteed waaye taban marka loo fiiriyo adduunka dhan wuxuu ku kala hormaray madax haysata oo xambaarsan fikrad mustaqbalka lagu dhiso ayuu adduunku ku kala hormaray dhammaantii yani ma aha ruux fiican keliya inuu yimid oo kale maya ruuxu wuxuu ku fiican yahay markuu fikir wato yani hadda ambiyada ilaahay markii lasoo diraayey wax bini aadamka ayna haysanin buu ilaahay soo siinayaa haddii waxa aan la soo siin lahayn intii ka horreysay dadkay lamid ahaayeen marka saas loo fiiriyo dadka mufakiriinta dalalkooda dhisayna markay fikrad la yimaadeen inta kale ayna haysanin bay inta kale ka kormareen dalalka hormaray iyo dalalka dib u dhacayna waxa kala leexiyey waa fikrad iyo fikrad la-aan weeye marka marka loo fiiriyo khilaafkan muxuu keenay khilaafkan wuxuu keenay wuxuu run ahaan bulshada ayuu si qalada wuxuu ugu gudbiyey fikrado aan macno lahayn wuxuu kala dilaa isku kalsoonidii dadka ay ku qabeen dowladdooda jug weyn iyo dhaawac buu u geystay khilaafka siyaasiyiinta ka dhexeeya kalsoonida dadkuna dowladda waxa ugu muhiimsanay u baahan tahay wey adduunka dhan daban khilaafku wuxuu abuuray oo kale serviskii ummadda dowladda ay sugaysa in loo qabto ayuu ka hoojiyey oo wixii la rabay oo run ahaan adeegii bulshada ee la rabay markii dadku fiir ay iskhilaafaan oo iyagu isku jeqjeqleeyaan maanta oo dhan adeegii bulshada ma samayn karaan taasina waxay keentay run ahaan waa ceeb aad u weyn oo khatar aad u weyn ba inagu keentayoo adeegii marka labadaa qodob ayaa khatarta ugu weyn kulligee haddana dhinaca kale haybada dowladda oo dhan kolkii laba noo siyaasi iskhilaafto madaxweyne iyo barem ministerkiisii laba wasaaradood laba gobol gobol iyo sentraalka markay iskhilaafaan macnaha waxaaway khilaafaadkoodu ruux walbuu taabanaya ruux buu niyo jebinayaa ruuxna fitantaasuu qayb ka noqonayaa waxaa marka marka laysu wada geeyo haybaddii iyo sharaftii dalku u lahaa ayay jug weyn ayay ku tahay waxaana rajaynayaa waxaasoo dhanna waxa ay kudsinaysaa run ahaan haddii aan si oo rasmiya loo xallinin mustaqbalka oo dhallinyarada iyo ururada bulshadu iyo dowladdu ayna ka wada qayb gelin khilaafaadkani way iska socon karaan weligood waana ceeb weyn oo innaga ina soo martay waaye mahadsanid adigana waa mahadsan tahay doctor cali dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan maanta kaga hadlayno khilaafaadkii ugu dambeeyey ee madaxda soomaalida iyo doorka aqoon-yahanka xalka khilaafkaas dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan kasoo hadlayaa degmada gaashaamo ee dowla deegaanka soomaalida doctor cali sheekh iyo nuur bukhaari aad baan idin salaamin labadiinaba intaanan su-aasha u gelin horta waxaan rabaa inaan madaxda tale usoo jeediyo waxaanan leeyahay war ha noqonina raggii dhaanka loo diray ee dadku dhowrayeyna dhexda awrkii kaga lumay su-aasha aan doctoorka weydiinayana waxay tahay murankan haadin taagan ee udhexeeya mas-uuliyiinta saamayn intee leeg buu ku yeelan karaa dhanka amniga iyo dhanka doorashooyinkaba waad mahadsan tihiin bahda v owe run ahaan waad mahadsan tahay waa uun waa uun run ahaan dadkii dhaanka loo diray ee dhexda awr kaga dhumay waa arrin aada iyo aada u culus waxaan is leeyahay marka la fiiriyo amniga iyo dhaqaalaha iyo ixtiraafka caalamiga ah ee run ahaan aqoonsiga caalamiga ah intuba inaad noqoto dowlad xoog badan oo kala dambaysa ayay u baahan tahay run ahaan maalin baa waxaan fadhiyey shir baan fadhiyey markaasaa waxa weeye dad mas-uuliina oo waaweyn oo adduunka ah fadhiyey wasiiradeenna mid kamida iyo ninkii isaga ka hooseeyey ayaa dooda ku jiray annaga urura bulshaana dooda daraf baan ka ahayn qayb baan ka ahayn markaasaa waxaa dhacday caalamkana wasaare caalamka ama wufuud caalamka ana way fadhida meesha markii laga dooday arrintii ugu dambaysii wasiirkii soomaaliga ahaa wasiirkeenni wuxuu yidhi arrintu sidaa iyo saasay ku dhammaatay dowlad soomaaliyana saasaanu aragnaa buu yidhi markaasaa ninkii ka hooseeyey oo wasiirka naa'ibkiisii ahaa masarkii ka hooseeye ahaa ayaa farta taagay sidaa uu wasiirku yidhi ma aha buu yidhi markaasaa intuu midadhegta ii saaray buu yidhi oo wasiirkiinu wuxuu sheegi ma oga miyaa oo sidee ninkani uu uga daba hadlay wasiirkiisa buu dhahay saas daraaddeed inaan aad u fahmno weliba dadka mutacalimiinta ah ee soomaalida ah iyo xilkasku run ahaan waaye aragnimada inaan aad uga faa'iidaysano innaga waxaad moodaa four bonty five sidii loo galay dalka waxaad moodaa ruuxda inuusan ruuxa kale ixtiraamaynin dowladnimana run ahaan waxay ku salaysan tahay waxay ku salaysan tahay kala dambayn iyo is-ixtiraam iyo ku salaysan tahay haddii marka madaxdii fiiri uu ruuxu dareemo amniga dalka khatar buu ku jiraa maxaa jira intii amniga laga shaqayn lahaa oo shaqada ummadda loo qabanaa laga shaqayn lahaa oo doorasho si sax loo qaban laga shaqayn lahaa dan yar baa lagu mashquulsan yahay dantaa yar markaa dantii guud ayay dhumisay dantii marka guud markay dhunta marka ciidankan kolkuu arka madaxdii oo iskhilaafsan si sax uma dagaalamaayo dadka baacmushtariga markay arkaan madaxdoo iskhilaafsan way la kala safanayaan qabaa'ilkuna madaxdooda iyo nimankaa yaqaanaana reerahooday la kala safan doonaan saas daraaddeed fiiri amnigana dhaawac u weyn waxaa keenaya dowlad xumada dhaqaale xumahana dhaawac u weyn dowladda xumada keenaysa doorashadeennoo hadda sano iyo dhowr bilood dib u dhacday doorashadan oo dalka dhanu u baahnaa caalamkuna u baahnaana run ahaan waxaa keenay khilaafka dadka iskhilaafsan yihiin oo markii la heshiiyaba haddana dib laisgu soo kacaayo saas daraaddeed waxaan u malayn ruux walba intaa uu fahamsan yahay ilaahay madaxda kuraasida maanta ku fadhidana ha fahamsiiyo bulshaduna madaxda waxay madax ugu yihiin bulshadana alla ha fahamsiiyo oo nin walba dowrkiisa alla ha fahamsiiyo mahadsanid ma kula tahay in doorashada sanadkan cusub ee hadda bilowga ah inta uusan dhammaan lasoo gebagabayn karo
saan rumaysanahay way soo gebagaboobaysaa maxaa jira run ahaan bulshada soomaaliduna way ka daashay hadda murankii iyo qajajacdii iyo way ka daashay bulshada caalamkuna way ka daashay iyaguna run ahaan way ceeboobeen fiiri dadka maanta dalka ugu sarreeya way ceeboobeen maxaa jira hebel madax iima aha iyo hebel madax iima aha bay kusoo dhammaatay saas daraaddeed waxaan rumaysanahay bulshada go'aan xoog leh inay qaadato oy madaxdooda u sheegta waxaan rumaysanahay haddii bulshadu say u baraarugsan tahay maanta baraarugeedaas ay ku sii wado bareeshar ku filan inaan kulligeen saari karno doorashaduna dhowrka bilood ee soo socota ay soo afjarmayso sidaas ayaan rumaysanahay waa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed sheekh maxamed oo jooga kenya waxaan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijkan khilaafkan soo noqnoqday ee markasta u dhexeeya madaxda dowladda iyo gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kan hadda taaganna uu qeyb ka yahay kuwii hore aanusa aragnayna uu qeyb ka yahay khilaafka markasta soo kala dhexgala madaxda ugu sareysa dalka see looga bixi karaa xalkiisu khilaafkaas muxuu noqon karaa see looga bixi karaa su-aashaas ayaan weydiin lahaa martida barnaamijka aad u mahadsantihiin v o a waa waa fahmay si wanaagsan run ahaan waa sida looga bixi karo way inoo wada taalaa ummadda soomaalida u wada taalaa laakiin wix igu soo dhaco inaan idiin sheego un baan hadda meesha u joogaa maanta run ahaan waxaan isleeyahay marka loo fiiriyo maanta waxan taagan oo ka taagan shanta gobol iyo banaadir iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee siyaasiyiinta ah waxa ka dhex taagan maanta waxaan raadinaynaa waa xal ee hadda xaq oo degdeg ahoo wax waliba uu toosan yahay ma raadinayno leanno hadda bilahan doorashada la dhammaynaayo wax weyn ma la bedeli karo inaan saa ku wada qanacno marka waxay soo dedejinaysaa nabaddana way soo dedejin doorashaduna way soo dedejinaysaa ummadduna inay ka baxda maanta waxaa qodobka labaad ii ah inay madaxdu isu tanaasusho inay madaxdu isu tanaasusho si maanta yani meermeertadan dhibta badan aan ku jirno aan uga baxno waxaa la rabaa dadka iskhilaafsan inay isu tanaasulaan oo ruuxna uusan ku dhegin hal meelho isaga la quman saddex waxaan u arkaa si degdega in doorashada loo dhammeeyo xalka qayb ka mida waaye xalka qayb ka mida weeye saas daraaddeed waxaan u arkaa maanta sida ay tahay baahideenna waxaan u baahannahay berrito waa maalin kaloo imaan doonta lakin hadda waxaan ka hadlaynaa doorashadan iyo xukuumad cusub oo doorasho ku timaada in la sameeyo tanaasulkaas iyo doorashadoo la sameeyo iyo in buuqa laga daayo intaas ayay u baahan tahay laakiin sidee looga bixi karaa run ahaan marka la fiiriyo waxa weeye waxay u baahan tahay muddada dambe dadka dhalinyarada waxbartayna arrintaasi gaaraan ugu jeedinayaa dadkii macallimiintooda ahaa iyo aqoon-yahanka iyo odayaashana si gaaraan ugu jeedin lahaa waxaa la rabaa mustaqbalkeenna wax dhisa inaan keenno mustaqbalkeenna waxa dhisaya waxa ugu muhiimsan distoorkoo la dhammaystiro ayaa ugu muhiimsan waxaa ugu muhiimsan in la dhammaystiro distoorkaas oo gobol walba iyo ruux walba iyo baarlamaanka iyo wax oo dhanba cid walba xaqeeda la siiyo oo si toosa run ahaan arrintaas loogu baraarugo maxkamaddii distooriga ahaa ee kala bixin lahayd markay mushkila timaado waa in la sameeyo federaalka waa in dib loogu laabto leanna soomaalidu waa inagu cusub tahay oo dowladihii federaalka qaatay ee inaga ilbaxsanaa oo inaga cilmi badnaabaa ku dhaqmi kari laha federaalka marka in dib loogu laabto oo haddii si qalad u dhisan yahayna la toosiyo hadduu khalad inagu yahayna dib loogu laabto isaga maxaa jira nidaamyo badan adduunka ayaa iska jira waxaa u baahan in dib loogu laabto four ponty five in dib loogu laabto ayay u baahan tahay daba jawigaasoo dhan waxay u baahan tahay inta dib loogu laabto marka dowlad quman oo madaxweynaheeda ummaddu soo dooranayso baarlamaanka ummaddu soo dooranayso oo dhowr oday inta meel la fadhiisiiyo nin waliba wuxuu rabo sameeyo oo laaluush lagu kala qaato waxaa la rabaa ummaddu inay la dirirto oo laga xoroobo four ponty fivena albaabkiisa lasoo xidho doorasho dadbanna albaabkeeda lasoo xidho oo fiira ay noqoto ummad la soo doorta waxaan dhihi lahaa nidaamkii talyaanigu inooga tegey oo ahaa baarlamaanku inuu madaxweyne soo doorta nidaamka haddaan la xallinin soomaali weligeed ma xallismayso leanno waa baarlamaan saddex boqol haddaa tiradiisu tahay hal sharikad baa iibsan karta baarlamaanka si ruuxii la ramadax u noqdo laakiin aniga maalinta codkayga aan ruux kusoo dooran karo maalintaasan anuu madaxda ka adkahay oy madaxii noqon karaan laakiin hadda madax iima aha maxaa jira dhowr oday baa keensatay laaluush baana lagu kala qaataa badanaa waa iska wada ogsoonahay saa daraaddeed laaluushkaana cid walba way soo samaysay kuwa jooga kuwii hore waxoo dhan si qaladaa lagu soo socday doorashada dan baa loo bixiyey waa la diiday tii tooska ahayd waxaan qabaa marka bulshadeennu madaxweyne ay soo doorato iyo baarlamaan ay soo doorato madaxweyne ruux walba codkiisa uu siin kara in la keenaa la rabaa waxaan rumaysanaha haddii saa la sameeyo dowladdeenna inyar iyarba inoogu dhismaysaa qaybna waxaa ka noqonaya rag iyo dumarba qayb bay ka noqonayaan beled iyo baadiyana qayb baa laga noqonayaa laakiin inta baarlamaankaasi madaxweyne soo dooranayo sawd ma lihid adiga anna sawd ma lihi waxaan rumaysanahay oo kale dhibta ina haysataa oo inaan qumaati u fahmi karin laba nin oo siman oo murmaya daa'iman aadan cabdillah cusmaan madaxweynuu ahaa wuxuu ogolaa in oo bare ministerku uu yahay powerful yuu ogolaa laakiin haddana intaasoo goorba isku dhaceen bare ministeryadii isaga ula shaqaynaya oo aan ka dhegaysta sheekadiisa in kamid a laakiin distoorka ayaa loo kala bixi jiray iyadana waxaan rumaysanahay labadaa mase mid ka mida inaan iska halmaano oo sida caalamka ruux powerfula iyo baarlamaan ee isaga ka sarreeya iyo maxkamad distooriyo marka laysqabto intaa haddii laysku duba rido ayaan dawlad noqonaynaa haddii kale reerahaan awal horeba iska ahaynoo kolkaan istilana waa heshiin jirnay gabdho iyo wiilal baa lasu guurin jiray dhiig baa dhiiga lagu meelaa la dhihi jiray aan sidaynu isaga noqonna haddii aynaan dawlad noqon karin waxaan aad ugu faraxsanahay su-aashaas waxaana rajaynayaa soomaali way heshiinaysaa waa dad walaalaho wanaagsan ruux keligii khaldamayna ma jiro ruux keligii wax sax wada sameeyena ma jiro ha laysu dulqaato ayaan leeyahay madaxduna ummadda ha u dulqaadato ummadduna madaxda habaarka ha ka dayso madaxduna ummadda cadaala u samayso aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa doctor cali sheekh axmed abubakar oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida islamarkaana madax ka ah hay-adda cilmi baarista iyo daraasaadka bariga afrika ee fadhigeedu yahay istanbul toddobaadkan ayuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka xiga waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelya